asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan marba si ugu soo qaadan jirnay dhegaystayaal waxaa laga yaabaa inta badan xubnaheennu inta ay baadiyaha joogaan ama ay caqliga joogaani inay murti fara badan oo xigmadaysan oo tilmaamo waaweyn oo macnayaal waaweyn huwan leh ay inoo sheegaan laakiin mararka ay soo galaan ee magaalada iyo camaliyaadkeeda ama howlo fara badan oo magaalooyinka ku duugan wax fara badan oo qosol leh ama lagu qoslo ama aad la yaabto inaad ku aragto ayaa laga yaabaa waana sheekooyinka jiljileeca magaalada iyo fahanla'aanta afka iyo weliba iimaandarrada qaarkeed sheekooyinka keena ayay ka mid tahay marka waxaa la yidhi siaad u og tihiinba nimankan asxaabulmarqaanka ahi dabeecado badan ayay leeyihin waxaa laga yaabaa inaad aragto dee kolley ninkii asxaabulmarqaan soo noqday marqaanka waxuu ka yaqaanaa ninkii marqaanka aad ugu kuurgalayna wax badan buu ka ogyahay marqaanka waxaa laga yaabaa raggu inuu u kala dambeeyo oo uu jiro nin lagaba yaabo inuu isaga gaari dhanu qaada u imaado rag fara badan oo la qayila inay jiraan ninka isaga oo uu qaadka siiyo isagu oo jawaan dhan uu ugu talagalo inuu iyaga keliya u qaybiyo waxaa kaloo jira nin kale oo laga yaabo inuu hantiilo yahay oo muqayil yahay oo meel iska fadhiyo oo uu leeyahay hebelow soo adeego xagal muggeedo qaad keen oo hebelkaas uu yahay mid yaroo maskiin oo iska faras awliyooho ka hoos qadhaabta qaadkana ka hoos cuna waxaa laga yaabaa waxyaalo fara badan ninkaas isagaa inay ugu markhaati furaan sheeko marka sheekooyinkaas cajiibka ah ama raggaas asxaabulmarqaanka ka dhex dhacday ayaa waxay ahayd nin ayaa jiray ninkaas wuxuu lahaa asxaab asxaabta uu leeyahay waa saaxiibadii qaadka isagaa u qaada iyo waxyaalaha ay u baahdeen ee la socda ha u qaadee shuruud baa ku xiran shuruudda ku xiran waxa weeye wixii uu adeeg ehe u diro ama hawl ehe u dirana way qabtaan wixii arrin ah ama hadal ehe uu sheego ama hawl ehe uu ka hadlana way u markhaati furaan aad ugu fiirso arrinta yaa wixii hawl ehe u diro haddii cabdinaasir ka hadlahayo orda soo bureeyo dhaho way bureynayaan haddii uu dhaho been cad uu ka hadlo been intuu sheego uu dhahoyo markhaati furan dee way u markhaati furahayaan raggaas iyagii marka marqaanka saaxiibkood iyo marqaankooda unbay ilaashadaane diin iyo dhaqan iyo ragannimo iyo geesinimo iyo wax kaloo ay ilaashadaani ma jiro iyadoo arrintaasi jirto ayaa galabtii dambe raggiisii farada badnaa ee uu watay ee qaadka u qaadi jiray soo fadhiisteen meel hadduu doono wuxuu doonuu sameeyaa marka rag kale oo iyaguna waxoodii wata oo madax bannaan oo ragannimo ku dhaqmay oo maaragtay rag isxoreeyey ah oo laakiin aan gruubkan ka tirsanayn ayaa goobtii lasoo fadhiistay goobtii ayaa lasoo wada fadhiistay mar haddii lasoo wada fadhiistay dee waa la sheekaynaya ninkan marka wuxuu yaqaanay intuu sheekeeyo in loo camiro oo loo qoslo moogtahay ama la dhaho aahey waa runtii in libaxsan ka taabto waagii uusaa yeelahaya anigi hebel iyo hebel baa xaggii xagga ka taagnin sheekada noocaasa ayuu u bartay sheekadii wuu bilaabay marka mar hadduu bilaabay ku qabsigii hore ee bahalka la qabsanayay ayaa sheekadii la bilaabay markii sheekadii bilaabatay ee warkii bilowday ayaa mid ka mid a raggii kale ee goobta ay isugu imaadeeni yidhi alle ku qaad been badana warnagadaa beenta buu yidhi si deg deguu u yidhi alle ku qaad been badana warnagadaa beentuu yidhi saasuu u yidhi waxaaba laga yaabaa qoladan qolo weerar toosa ninkan ku haysay inay ahaayeen oo wax dhici kara markuu yidhi alle ku qaad warnagadaa beenta been badana markuu intaa yidhi yidhi waryaaba kumanka yidhi warnagadaa beenta xagga ninkii hadalka yidhiba ma uusa dhowrin ee iyaga intuu kusoo jeestay ayuu yidhi waryaaba kumanka yidhi nagadaa beenta waa la aamusay marka rag kiina kuma celino ma dhihin anaa idhi waryaa ii sheega waa kuma ninka yidhi beenta nagadaa waa kuma ninka yidhi beenta nagadaa ayuu ku celiyey haddana markaasaa mid raggiisii ka mid ah yaa dhiiraday oo yidhi war annaga ma ahee waa raggaa qaadkoodii wata war annaga ma ahee raggaa qaadkoodii wata weeyi aad ugu fiirsaya war annaga ma ahee raggaa qaadkoodii wata weeyaan sheekadan iyadiihi marka aan hoos u dhuuxo ama aan xigmad ahaan fiiriyo qosol bay igelisaa qosol ha igelisee waxaan kaloo dareemaa siyaasi oo ajnebi xoogaa lacaga soo siiyey ama la biilo oo mushaarka laga bixiyaaye inuusan dhihi karin war haddii adigu waxaad sheegaysa ebelow kaa yeeli mayn dad la haysto ayaa wada horjooga noo ah sida wiilashaas qaadka cunayay ninkaas marqaanka ku haystay uu ugu haystay oo kaleento madax loo haysto ayaa innagana ina haysata saasaan odhan karnaa sheekadan ayay iiga soo dhex baxday arrintaas iyadii waana arrin xaqiiqa war annaga ma ahee waa nimankaa qaadkoodii watuu yidhi waxa ku yidhi beenta naga daa maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteena murtada maanta idamka iibe waxaa la yidhi indhuhu waa kula qayre dhagahaagu kaa weyn indhaha kula qayrehe dhagahaagu kaa weyn